xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha gargaarka ee soomaaliya ayaa qorsheynaya ballaarinta howlaha ay ka wadaan gudaha soomaaliya master jason brady oo ah madaxa xafiiska oja ee soomaaliya ayaa v o eda u sheegay in howlgalladooda gudaha dalka ay saamixi doonto in dad badan gargaar loo fidiyo daawud aweys ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay isagoo jooga magaalada nairobi waxaana ugu horreyntii weydiiyey waxa ay guuritaanka qaramada midoobey ee gudaha soomaaliya ku kordhin doonto howlahooda
dad badan waxay wax weyn ka dhiganayaan arrinta la xiriirta qaramada midoobey oo shaqaalaheeda u soo raraysa gudaha soomaaliya waa inaan maanka ku haynaa in shaqaalaha qaramada midoobey ha noqdeen kuwa caalami ah iyo kuwa maxalli ahba ay dalka soomaaliya gudihiisa joogeen waxa keliya ee haatan jira waxa weeye tiradooda oo ka badanaysa intii horay ay u ahaayeen waxaa xitaa ku jira shaqaalaha imanaya saraakiil sarsare waxaan kaloo samaynay inaan ka maaranno ku tiirsanaanta magaalada nairobi tusaale ahaan markaan doonayna inaan booqanno goobo soomaaliya ka mid a waxaa khasab nagu ah inaan marka hore nairobi tagno kadibna aan halkaasi dib ugu safarno ilaa gudaha soomaaliya laakiin haatan waxaan samaynay qorshe dhammaystiran oo dhinaca ammaanka iyo agabka ah kaasi oo noo horseedi kara in duulimaadyada gudaha soomaaliya aan gudaha dalka ku maarayno islamarkaana go'aan qaadashada shaqooyinkeenna inta badan soomaaliya lagu dhex sameeyo tirada shaqaalaha aad kordhinaysaan miyay ka dhigan tahay inaad ballaarinaysaan kaalmada aad siinaysaan dadka soomaalida ee gudaha dalka ku dhibaataysan
haa waa sidaas xafiisyo ayaan ku leenahay soomaaliya oo dhan baahida ugu darani waxay ka jirtaa koonfurta iyo bartamaha soomaaliya laakiin taasi macnaheedu ma aha in baahida ka jirta qaybaha kale ee dalka aan dayacnay sida puntland iyo somalilan howlo ayaanu halkaasi ka wadnaa innagoo kaashanayna hay-ado nala shaqeeya iyo maamulada halkaasi ka dhisan haatan qorshaheennu wuxuu yahay inaan sare u qaadno heerka waxqabadkeenna gobollada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya goobaha dhowaan laga saaray ururka al-shabaab sida kismaayo qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose iyo baydhabo oo sanadkii hore laga saaray maxaa qorshe aad ugu talagasheen dhanka adeegyada muhiimka ee dadka halkaa degani u baahan yihiin
qodobka ugu horeeya ee wax walba ay ka bilowdaan waa ammaanka shaqaalaheenna way jirtaa in goobaha qaar laga saaray al-shabaab laakiin taasi macnaheedu maaha inay gebi ahaan meesha ka wada tegeen ama ay ka baxeen marka tallaabada ugu horraysa waxay noqonaysaa in amniga la sugo si shaqaalaheennu ay u awoodaan inay halkaasi ka howlgalaan waxaa jira maamullo mararka qaar ay adkaato in lala shaqeeyo iyo kuwa si wanaagsan iskaashi noo muujiya dhibaatadaasina waxaan kala hadalnay maamullada iyo dowladda federaalka ee soomaaliya way naga go-an tahay inaan tagno meel kasta oo baahi ka jirto islamarkaana leh dhammaan agabyada aan u baahan nahay in aan ku howlgallo soomaaliya haatan dowlad rasmiya ayay yeelatay ma tahay tallaabadaasi mid wax ka taraysa howlgalkiina gargaarka
dhab ahaantii waxaan dhowraynaa in dowladda federaalka ay guud ahaan dalka ka hirgeliso dib u heshiisiin islamarkaana ay goob walba gaarto haatan dowladdu meelaha ay ka taliso waa kooban yihiin muqdisho oo keliya ma aha ee xitaa koonfurta iyo bartamaha soomaaliya awoodda dowladdu weli waa mid kooban waxaan doonaynaa inaan dhammaan maamulada jira iyagoon eegayn fikradooda siyaasadeed ay u arkaan howlaha gargaarka aadamigu inay muhiim u yihiin shacabkooda islamarkaana ay noo oggolaadaan inaan soomaaliya oo dhan uga howlgallo iyadoonay wax caqabadaa jirin marka laga hadlayo soomaaliya waxaanu ka hadlaynaa dal burbursanaa in ka badan labaatan sano adeegyadii bulshada intooda badan ay baaba-een waa maxay adeegyada muhiimadda aad siinaysaan haatan oad howlihiina ku fidinaysaan guud ahaan dalka
hadafkeennu wuxuu yahay inaan wax ka qabanno xasaradaha jira halka ay ka soo bilowdeen ama ay ka soo jeedaan inaannu tagno goobaha sida baydhabo innagoo la tegayna qorshe si qoto dheer looga fikiray kaasoo gacan ka geysan kara hagaajinta heerarkooda nololeed caafimaadka iyo adeegyada kale ay u baahan yihiin islamarkaana aan ka caawinno inaysan noqon dad dhulkooda ka soo hayaama oo taga magaalooyin kale halkaas oo ay ku noqdaan dad soo barakacay ama ka gudba xuduudaha kuwaasoo noqda qaxooti taasi waa mid ka mid a hadafyadeenna somalilan iyo puntland waxaa ka jira xasilooni waxaana halkaasi inooga muuqata fursad wax looga qaban karo ama lagu maarayn karo ka hortagga masiibooyinka si aad u ballaarisaan howlihiina dalka soomaaliya waxaa loo baahan yahay dhaqaale hore waxaanu ogeen in dhowr jeer aad walaax ka muujiseen dhaqaale la-aan idin haysata awgeed in adeegyada gargaarka ay habax ku yimaadeen marka haatan waad doonaysaan inaad ballaarisaan adeegyadiina ma haysaan dhaqaale idinku filan Well, certainly the funds do not cover all the activities that we have proposed. Uh, and, you know, we certainly. have- dhaqaalaha aan hayno ma aha mid dabooli kara dhammaan qorshaha aan soo bandhignay waxaan cabsi ka qabnaa in caalamku uu haatan qabo fikir ah in soomaaliya ay hadda xaaladeedu xasilan tahay islamarkaana diiradda la saaro xasaradaha ka aloosan dalalka maali ama siiriya xilligii ugu fiicnaa ee soomaaliya la maal gashto ayaa la joogaa si loo adkeeyo howlihii laga guul gaadhay ee dhinaca gargaarka islamarkaana laga dhowrsado in dadkii dhibaatada laga saaray ay dib u kufaan oo ay xaalad xun la soo darasto lacag dheeri ayaa loo baahan yahay waayo si soomaaliya loogu guuro waxaa jiraya dhaqaalo lagu bixiyo amniga dhaqdhaqaaqa iyo waxyaalaha la midka ah marka haatan ma hayno dhaqaale ku filan oo qorshaha aan doonayno aan ku fulinno ma jiraan caqabado haatan idin haysta oo u baahan in wax laga qabto I, I think, you know, the, the key for us is to, to remain neutral uh, and f- be seen as an.
waxaan impartial doonaynaa player.
inaan mar walba dhexdhexaad noqonno marka aan gargaarka fidinayno islamarkaana qaybaha soomaaliya ka jira oo dhan ay sidaa inoo arkaan waxaan doonaynaa inaan taasi si fiican ugu adkayno dhammaan qaybaha kala duwan ee dalka soomaaliya aad ayay u mahadsan yihiin cabdilcasiis xuseen iyo daa'uud aweys oo inoo soo koobayay waraysigii uu daa'uud aweys la yeeshay madaxa xafiiska oja ee soomaaliya amaba xafiiska qarama- qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha gargaarka master justin brady oo ay waraysi kula yeesheen isagoo jooga magaalada nairobi